أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aan caawa idinkugu helano inshaa allah waxaa ka mid a cabdicasiis lafta gareen oo mar kale ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulka shahadla dirarka ah ee koonfur galbeed eedeen culusna u jeediyey xasan gurguurte barnaamijka ayaad ku maqli doontaan muqdisho waa khiyaanoole akbar oo nahaba xasan sheekh nahab waa xasan sheekh iska jiraan leenahay shacabka oo muujiyey gaboodfallada daran ee ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya fariimo qalbi taabad lehna hawada u mariyey madaxa kooxda riddada soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan guddiga doorashooyinku sheega kooxda riddada soomaaliya oo soo saaray jadwalka doorashooyinka maamul goboleedyada iyo gobolka gado oo laga faramaroojiyey maamulka axmed madoobe afduub laga bilaabay magaalada hareeraysan ee bomaako iyo mujaahidiinta oo isku fidiyey waddooyin kale oo kaabiga ku haya caasimadda dalka maali barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dowladda iiraan oo soo bandhigtay qodobada ugu muhiimsan ee lagu soo gebagabayn karo dagaalka kala dhexeeya maraykanka iyo taraam oo iclaamiyey inuu ku mashquulsan yahay falanqaynta qorshaha cusub ee iiraan qodobada kale ee caawa barnaamijkan idinkugu helno waxaa ka mid a afartan arday oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan cabdicasiis lafta gareen ayaa mar kale ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed isagoo eedeyn culusna u jeediyey murtad xasan gurguurte lafta gareen ayaa bixiyey waraysigii ugu horreeyey tan iyo markii lagala wareegay awoodda magaalada baydhabo isagoo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamulka koonfur galbeed sida uu hadalka u dhigay
aniga sida aad la socotaan waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed ee sharciga ah laguna doortay si sharci ahna loo doortay dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka shareecada uu ka qabo nidaamka federaalka iyo dastuurka koonfur galbeed lagu doortay sideed iyo labaa waxaan markii horan horey u ahaa madaxweyne waxaana sideed iyo labaatankii maaj la ii doortay mar labaad madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed oo sharciga ah oo dooran marka waxay igu yeeraysaan mudana madaxweyne الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka guddiga doorashooyinku sheega kooxda riddada soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada ee maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka gadow oo laga faramaroojiyey maamulka axmed madoobe haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa afduub ka bilowday magaalada hareereysan ee bomaako iyo mujaahidiinta oo isku fidiyey wadooyin kale oo kaabiga ku haya caasimadda maali waxaa si weyn u cakiran xaaladda amni ee deegaanada ay weli kusii harsan yihiin nidaamka milatariga maali kadib markii jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo jabhadda azawaad ay la wareegeen saldhigyo iyo magaalooyin waaweyn oo istiraatiijiya garyaqaan si weyn u dhaleecayn jiray nidaamka milatariga maali oo lagu magacaabo montaga tal ayaa la soo wariyey in kooxo aan haybtooda la aqoon oo wejiga soo duubtay ay habeen hore ka afduubteen gurigiisa oo ku yaal caasimadda bomaco ninkan ayaa la sheegay inuu horey xulafo ula ahaa islamarkaana uu la soo shaqeeyey maamulka milatariga balse markii dambe uu ka fallaagoobay waxaanu waddooyinkan dambe difaaci jiray saraakiil loo haysto inay isku dayeen duminta dowladdan milatariga ah laba nin oo wejiyada daboolan ayaa u yimid si ay u kaxeeyaan wayna la tageen ayuu xubin qoyska ka mid ah oo goobta joogay u sheegay wakaaladda wararka a f b isagoo intaas ku daray in qoysku dacwad afduub ah gudbiyey xaaska ninkan garyaqaanka ah ee la afduubtay oo isku dayay inay sawiro ka qaado dhacdada ay si xun ula dhaqmeen raggan wejiyada qarsaday waxaana laga qaaday taleefankeeda sida uu a f b u sheegay xubin kale oo qoyska ka tirsan afduubka oo lagu tuhunsan yahay nidaamka milatariga ayaa imaanaya xilli jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ay go'doomin ku soo rogeen caasimadda islamarkaana taqadum ballaaran ay ka wadaan guud ahaan waddanka maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo shaacisay inay doorasho ka qaban doonto gadwo war-saxaafadeed uu soo saaray guddiga doorashooyinka kooxda ridada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurguurte ayaa lagu shaaciyey jadwalka doorasho ee maamullo iyo gobollo ay kooxdu ka qaban doonto doorashooyinka oo muranka ka taagan yahay ee ay ugu yeeraan qof iyo codka jadwalka uu soo dhejiyey guddiga doorasho ee uu murtad xasan sheekh maxamuud samaystay ayaa waxaa ku xusan in doorashooyinka khilaafku ka taagan yahay ka qaban doonaan ilaa afar maamul goboleed iyo gobolada gado iyo banaadir doorashada ay ku qaban doonaan gobolka gado oo maamulka axmed madoobe ka arrimiyo qaybo ka mid ah ay ku sheegeen inay tahay waxay ugu yeeraan tan golaha deegaanka waxayna u waasteeyeen soddonka bisha julaay degmooyinka qaar ee gobolkan waxaa gacanta ku haya maamulka ridada ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin saraakiil iyo maleeshiyaad daacad u ah kooxda gurguurte jadwalka doorasho ee uu shaaciyey guddiga gurguurte ayaa kusoo beegmaya xilli mucaaradku shaaciyeen in isbuucu gudihiis ku keeni doonaan nooca doorasho ee ay doonayaan inay kaga hortagaan kooxda villada fadhida waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa lafta gareen oo sheegay inuu yahay hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen oo horaan xasan sheekh maxamuud xoog uga qabsaday maamulkii uu ka talinayay ee fadhigiisu ahaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa sheegay inuu isagu weli yahay hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed wuxuu ka hadlay arrimo badan oo uu ka mid yahay musuqa oo uu ku eedeeyey madaxweynaha xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgalladii u dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xerada maleeshiyada murtadiinta ee ceelmashruuc oo ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka bay sidoo kale waxay mujaahidiintu howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba kaasi oo lala beegsaday goob isbaaro ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah cabdiwahaab xubintiina caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muujiyey gaboodfallada daran ee ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya iyagoo fariimo qalbitaabad leh hawada u mariyey madaxa kooxda riddada soomaaliya shacabka muqdisho ayaa sheegay in xasan gurguurta uu yahay khaa'in islamarkaana ay khaati ka taagan yihiin maalmaha u dhiman muddaxileedkiisa waxa ay sheegeen in murtad xasan gurguurte muddadii uu xilka joogay uu si weyn u barakiciyey islamarkaana sicir barar ku keenay suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan ganacsiga soomaaliya sababtoo haddaa dhallinyarana annaga meel aad aadna ma lahan mustaqbal hadduu horta waddan ku soo laabto haddaannaha mootaaley wixii mootaa laamiga iskugu geenaynaa waana gubaynaa dalkana waa iskaga bixaynaa soomaalinimadana waa siinaynaa si ha qaato hadduu dal ku soo laabto waay haa annagana saddex labayo tobanka biryoa dhiman maxay nala tahay labayo toban sanoy nala tahay dhallinyaro haddaannahay labayo toban sano ay nala tahay marka labayo toban sano labayo toban biryoa dhiman aad idhahaysaa labayo toban sanoy nala tahay aniga sanadkan in loogu daro iska dhaafee marka faataxaa kugu daraynaaye na dhaaf cosi waaye na dhaaf ma ha nagu qasbin inaan laamida ku soo istaagno ha nagu qasbin nama celin kartid mootaalayaanna annaga laamigaisaas u istaagaynaa cabashada aaqabnaana la imaanaynaa waa khiyaanoole akbar oo nahaba xasan sheekh nahab waa xasan sheekh iska jiraan leenahay warqadda la soo saaroon arkayno oon akhrinay wax ka jira ma leh afar sano maan dheyd lahaay hadduu soomaali heshiisa oo wax ku qabanaa wakhti waa haysayey wakhtigiisa waa dhammaaday xasan sheekh inkaan qaba waa xasan sheekh waa beenlow ilaahay hana dhaafiyaan leenahay waana ku ducaysanaynaa in ilaahay na dhaafiyo in ilaahay na dhaafiyo asiga iyo awlaaddiisba الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka afartan arday ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey degmada buqa qableh ee wilaayadda islaamiga hiiraan munaasabadan ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada waxbarashada ee alrabiic ee degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan waxaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayey afartan arday oo soo dhammaystay barashada harqaanka iyo cilaansaarka munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa munaasabadaasi kelimad towciya ku daahfuray الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أسبق علينا وأتم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله بعد حمد الله إن شاء الله تعالى وحان لبكلي مكان هيا وحكي إشارة يا mowduucaa sidku la yidhaahdo haddii howlahaiyo walaalayaal oo shaqo la qabanayo rukni waxaa jira asaasi ah oo laga maarmaan ah oo ah asidqu in hawshaa laga run sheego daacad loo yahay si run ah oo yacni laiskula dhaqmo runtuna ilaahay subxaana wa tacaala waa ammaanay meel walbana way gelaysaa haddii aada shaqo haysid haddii aad cibaadaysanaysid haddii howl kale aad qabanaysid laabudda min asidq sidqiga maxaa ka soo horjeeda alkadib been baa ka soo horjeeda beentu waa xaaraam waana min sifaati almunaafiqiin runtuna waa min sifaati almu'miniina asaadiqiin dadka saadiqiintana alla subxaana wa tacala wuu ammaanay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca saadiqiin war dadka mu'miniinta oo waxaa li alla ka baqa saadiqiinta ma wada noqda dadka runta sheegaya oo qowlan wa ficlan wa niyatan niye iyo qowl iyo ficilba ka run sheegay dadkaa macooda noqda falow sadaqu llaaha lakaana khayra lahum dadku hadday run sheegi lahaayeen oo runta sheegaan khayr bay u noqon lahayd bulaaye laabudda marka min asidqi fii acmaalina aldaahirati walbaatina haadaa yowma yunfacu saadiqiina sidquhum lahum jannaatu tajrii min taxti alanhaar bu alla leeyahay maalinta qiyaamaha marka la tago waa maalinta alluu leeyahay wixii run sheegay runtooda anfacaysa wixii adduunka markay joogeen camalkooda ka run sheegay oo qowl ahaan iyo niy ahaan labadaba u run sheegay oo waxooda dhaqankooda run u ahaa maalintaa runtaa anfacaysa yowma yunfacu saadiqiina sidquhum kuwii kale waxaad meesha ka fahmaysaa ood ka garanaysaa beenta iyo khiyaanada iyo dulmiga ku noolaa in iyagu ay halaagsamayaanoo maalintaa ayadaa wax nacfia aysan meesha ka helaynin lahum jannaatun tajrii ayuu leeyahy alla subxana aayadda akhirkeeda dadkaasu saadiqiinta ee waxaa weeyaan jannaad iyo jannooyin iyo khayr bay leeyihiin maalinta qiyaamaha wa saadiqiina wa saadiqaat meel kale dadka alluu ammaanayey ee uu tiriyey waxaa suuratu laxzaab min almuslimiina waalmuslimaat sifaadkii fiican baa lagu sheegay waxaa ka mid ahaa wasaadiqiina wasaadiqaat ragga runta sheega runlowiyaalka ah iyo gabdhaha runta sheega ee runlowiyaalka ah dhinaca axaadiida markaan wax ka yar tilmaana iyaguna nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay calaykum bisidq war runta ha la ogaado fa in isidqa yahdii ila albiri wa in albira yahdii ila aljanna wamaa yazaalu rajulu yasduqu yataxara sidq xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa runta ogaado runta ku dadaala buu nabiga leeyahay maxay runtu jannay kugu hanuuninaysaa biri bay birigana jannou kugu hanuuninayaa qofku runta inuu sheegayo kama zuulayo oo ku dadaalayo ilaa alla agtiisa runlow loo qoro fulaan sadiiqkii kale beenta isaguna isla xadiidkaa sheegaya qofka beenta ku dadaalo beenlowga ah alla agtiisa waxaa loo qorayaa kadaab fulaan kadaab been badana loo qoraya xadiidkana nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya afar arrimood haddii lagaa helo wixii wax adduunyada ku dhaafay maba jiraanba wax kaa tegay ma laha waxaad u shallaydo oo ku dhaafay oo aada u shallaynaysa ma jiraan wax walba waa kuu dhammaystiran yihiin haddii afar tilmaan lagaa helo afartaa tilmaan maxaa ka mid ah sidqu xadiid warka inaad ka run sheegto inaad runlow tahay qalbigaada iyo qowlkaada iyo ficilkaada iswaafaqsan yihiin oo xadiidkaada uu run yahay talabaad waa xifdu amaana inaad aamin taho dee wixii lagu ammaansa aad xifdinaysood qof aamina tahay oodan khaa-in ahayn waxba lagu soo gaarayaba aysan jirin tan saddexaad waa xusnu khaliiqa dabeecadda fiican aad muslimiinta kula dhaqanaysid tan afraadna waxaa weeyaan waa cifatun fii tucma inaad cafiif tahay dhowrsoon xagga raashinka iyo cunnada wax xalaala aad cunaysid oo cafiif aad tahay afarta arrimood qofka adduunka laga helo wax dhaafay ma laha qofka asaga wax adduunyaho ka tega oo u shallaynaya ma jiraan mudiirka mu'asasada alrabiic ayaa sharaxaad ka bixiyey labada dufco ee qalin jebisay iyo waxbarashada mu'asasada waxaan u mahad celinayaa ummadda nagala soo qayb gashay xafladda lagu karaamaynaya ardada ka qalin jebisay mu'asasada alrabiic qismiga harqaanka iyo qismiga barashada cilaansaarka waxaan leeyahay marti sharafka kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka wilaayada islaamiga hiiraan iyo makaatibtiisa kala duwan gaar ahaan maktabu tarbiya watacliim culimmada salaadiinta nuqabada iyo bahdi iclaamka jazaakum allahu khayran intaa kadib waxaan faahfaahin kooban ka bixinaa mu'asasada alrabiic mu'asasada waxaa la furay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii mu'asasada waxaa maamul iyo macallimiinba ka ah gabdho isku tashaday aanan ku tiirsanayn cidaan allah ka ahayn maanta oo ay tahay taariikhda shan iyo tobanka dilqacda kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaan u taagannahay xaflad lagu maamuusaya afartan arday oo ka qalanjibisay qismiga farsamada sagaal iyo toban arday waxay ka qalanjibiyeen barashada harqaanka halka kow iyo labaatan ay ka qalanjibiyeen barashada cilaansaarka waxay bilaabeen waxbarashada ardada rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii waxayna usoo gabagabowday soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobadii ardadaas waxaan leeyahay waxaad barateen cilmi waxaa idin saaran mas-uuliyad waxaa la idinka doonayaa ugu horeyn inaad naftiina ku anfacdaan ummaddana ugu faa'iidaysaan waxaad barateen macallimiinta idinku dadaashay ee idiin soo gaarsiisay heerkan allaha ka ajalsiiya camalkoodana ikhlaas allah ugu dhigo ugu dambeyn mu'asasada waxay u diyaarisay ardada shahaadooyin iyo hadaayaad dhammaan ardada dhan loogu talagalay wa akhiiran dadka kasoo qayb galina waxaan u dardaarmayaa kelmadda noogu qoran boorka qeybtiisa hoose adlibu lcilma fa in lam tadlibuuhu fa axibuu ahlah فإن لم تحبوهم فلا تغضبوهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ardaydii munaasabadda qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa iyaguna halkaasi bandhig ku sameeyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أيها الأحبة النبلاء والسادة النجماء اعلموا أن العمل نعمة عظيمة من الله علينا ولا يفهم تلك النعمة إلا لمن له قلب وألقى السمع وهو شهيد وهو محمود إن كان عملا أخرويا أو دنيويا يستعان به في الحياة والدار الآخرة قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل لدار الآخرة ولا ننسى ما نستعين به من الأعمال الدنيوية وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولهذا وهذا العمل الذي من الله علينا بتحصيله من تلك الأعمال التي يستعان بها في يستعان بها في إظهار نعم الله تعالى على عباده لأن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال تعلمنا في هذه المؤسسة الخياضة التي تؤدي إلى أحضار الملبس وتزيينه magacayga waa sacdiid dayb ogaas ka tirsan ee ardayda ka qalin jebinaysa ee mu'asasada alrabiic ee qismiga harqaanka harqaanka waxaan baranaynaa muddo lix bilood ah waxay noo bilaabatay bishii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobada kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriga ee haddana way noo soo gabagabowday alxamdulilaah mu'asasada waxaan ka baranaynaa qismiga harqaanka macalmada kow waxayna bartay sida maxaasahay loo bedelo cirbadda dayacladooda sida maxaasahay loo bedelo maxaasahay sanko sida loo bedelo dunta sida loo gelgeliyo maasha allah maclimadeena khayr allah siiyo waa maclimad aad u fiican u wanaagsan sabar badan dulqaad badan dhammaan macalimiinta maxaasay maasada rabiic waa u mahad celinayaa khaasatan mudiiradda maasasada dhowr qayb ayay tahay ani qaybta waxaan ka tirsanaa harqaanko ee badiilaysko dharkan ayuu nooc baatiga waxaan ka bilaabnay diracyado ee waxaan ku xijinay faashoonka saakooyinka ee waxaan ku xijinay sida cabaayadaha xijaabada faraashyada ayuu nooc aan nala baray wallaahi aniga maxaase ardayda aad aan ugu baahi badnaay muddo sideed sano ah aa harqaan guri ii yeelay wax i bara ayaan waayay haddana alxamdulilah waxaan nahay qof isku filan maanta dukaan furan karo harqaan furan karo dawaar furan karo aad hami u leh ayaan ahay mu'asasadana waxaan u bixiyay magac gooni ah oo ciiltira ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa ramle maxamuud cabdilla anigoo dhigto mu'asasada alrabiic oo hoos tagto maktaba tarbiya waa tacliin ee walaayada hiiraan alisaamiya qismiga oo harqaanka harqaanka markaan bilaabaynay kow ayaan ahaay dungiliska iyo badeeleyska ayaan ka bilaawnay haddana heer fiican ayaan joognaa waa dad maanta waxaa waaye lagu tashanaayo oo bulshada ay ku tashanaysa ayaan ahaay waxaa waaye waxaan baranay cabaayada xijaabka si loo talo waxaa waaye maxay saakooyinka waxaa waaye wax kasta hadda maanta dumar ay ku labisan karaan waa tali karnaa alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan magacayga waa caafiya maanta waxaa halkan nagu soo gabagaboobay xaflad qiimo badan gabagabo inoo aheeday annaga waxaan ka tirsanaa qaybta qismiga cilaanka cilaanka ayaan soo bartay muddo lix bilood ayaan baranayay si wanaagsan ayaan u bartay maalinta imaanaya haddana isku mid maayihi alxamdulilah waxaa halkaa ugu mahad celinaya allah subxaana watacaala inoo soo gabagabeeyey bacdalaahi waxaan mahadcelinayaa macalimiintii juhdiga intaa la ignagu bixiyey daaciyaad isku duuban dumar weeye xaqiiqdii daayar iyo daruusta u meersha mu'aasatu rabiic mu'aasatu rabiic dahab weeye xaqiiqdiiyo farshaxaano diyaarsanay dumarkeenna u keentay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa raaqiya cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibisay mu'aasasatu alrabiic oo hoos tagta maktabad tarbiya watacliim ee walaayada islaamiga ee hiiraan mu'asasada alrabiic waxaa laga faa'iiday wax lagu farxo oo facaada ugu fanta baa laga faa'iiday mu'asasadan waa hoygii waxbarashada soo haleela in badan waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan degmadan buqa qable waa mu'asasadii hoygii waxbarashada facayna baa wax badan ugu faana ku faraxna baan helnay qaybo nooc buu kala baxaa sida caleemaha yaryarka caleemaha faashiyoonka caleemaha weynka bacweyne iyo bacyaro caleema kala inta waa nala baray maasha allah haa maasha allah waa ku shaqaysan karaa maanta meel waa ugu bixi karaa meel macalin ka noqodaa laydhaha waa ka noqon karaa say ahaataba maanta si fiican wax lay baray maasha allah magacaygu waa uwax sheekh yuusuf oo ka qalinjibinaysa mu'asasada rabiic gaar ahaan qaybta cilaansaarka maanta xalfadeeda aan u fadhino maasha allah aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya allah subxaana watacaala uma waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha ku nool degmada buqa qable ee isku xilqaamay ee mucalimaadka ah inay bulshadooda wax u taraan dadkooda iyo dalkoodiiba wax u taraan dadkoodii igana wax isku taraan waxyaabaha aan bartay waxaa ka mid ah cilaanka sidoo bacweynaha bacyaraha faashiyoonka nooc walba uu leeyahay shalay ma ahayn mid cilaan saari karayso markaan imaanayay balse hadda meel weliba waa saari karaa aroosyada wax walba waan saari karaya maclimad waa noqon karaa wax kasta waa noqon karaya qaar ka mid ah nuqabada wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa bogaadiyey horumarka waxbarashada ee mu'asasada alrabiic ee degmada buqa qable mu'asasadan dhowrka boos ku fadhiso qolashan quruxda badan leh agabkan wax lagu baranayo la dhigay oo gabdhe ay ka shaqeeyeen gabdhe mucalimaad ay ka yihiin mudiir ay ka yihiin ay wax ka baranayaan bacdallaahi waxaa sababu aan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin ka hor ma jeereen waxaan joognay dumistika wax la yidhahdo gabdhaha la barayo oo wax yar laga barayo ragna ay barayna macallimiin u yihiin maanta waxaa ilaahay fadligiisa in gabar wax idin barayso mucallim ay idin tahay mudiirna ay idin tahay nasiib aad leedihiin waxaan leenahay cilmiga aad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku sugo tadbiiqiyo naftiinna ka bilaabo diriska ku-xijiyo degmada aad joogtaan baahitiro waxaa laga yaabaa mucallim afartankaas gabdhood oo ardayda ah mucallimaadka soo saaray inay yaraayeen oo tiradooda ay yaraayeen maantana waxaan joognaa afartan oo mucallimiin noqon karto degmada waad ka badan tihiin cilmiga aad baranaysaan xamar iyo meelaha kasii weynaa loo tegi jiray walaalayaal ilaahay ku mahadiya qofka waxa ka maqan ma ogaan kara asiga ilaa oo maxalida xaqiiqada ogaado ama soo jiraan oo soo joogay ama meelo badan uu tagtagay oo cilmiga baahida loo qabo oo ka arko mucallimaadka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha badiyo ajarkiinna miisaankiinna xasanaadkana allah idiin saaro dadaalkiinna imirihiinna waan aragnay dafcadaha kalena waxaan rajaynaynaa sidaan isii kasii qurux badan iyo cilmigo tadawur lagu sameeyo cilmigii midka gacanta laga sameeyo waa cilmigii maxaa la yidhahdaa baahidihiisa joogta ay tahay qismihii kaleu noo dhimin oo baahidooda ay taagan tahayna waa jiraan kolba mudiiradda iyo mucallimiinta aanu dhaafayna ayagaa insha allahu aanu noo soo buuxin doono waxaan leenahay waxay naga dhamanna ilaahayaan baraynaa waan helaynaa waxaan haynana ilaahan uga xamdinaynaa waxaa la soo maray dad yaryaraad tihiin waxa la soo maray gabdhaha soo mareen oo xuquuqdooda ay waayeen wax la soo koobi karo ma aha alxamdulilahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat gabar diinta ay sharaf ku leedahay maantoo maxaa la yidhahdaa ilahay diintiisa lagu dhaqmayna sharafta aad leedihiin iyo cisiga aad leedihiin iyo karaamada aad leedihiin iyo makaanada maanta aad ka joogtaan deegaanka aad ku nooshihiin goobjoogan u nahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله إلهي أيام هذا السكالة الله ماشى نسوك أنا كياني أنه معروف كإسفرينا منكر كنا إسكنا هيني قبله أما معلمات كها أو تمن بلاد كهر أيام ماشى لفري سيدي مديرته شاكتي خير الله سيو رنتي وحوين أيا لبرتي wax loo baahi qabay oo aada iyo aada ummaddu ugu baahnaayeen oo laga yaabo inay magaalooyin kale u doonin jireen ayaa la bartay ilaahay ayaa ku mahadsan waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo qalinkiina gacan ku wada qorigii lagu difaaci lahaana gacan ku wada khaasatan weliba maktabu tarbiya wa tacliim maktabu tarbiyatu wa tacliim waxay dhulka ku jiideen oo ay madaxa ka garaaceen unesco hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada waa ifsaadinta ummadda islaamka ayay dhulka ku jiideen jisadooda khayr allaha ka dhigo kuwii barbaarana allaha ka dhigo kuwii caalamka la wareegana allaha ka dhigo waxaa alla mahadiisa gabdhaheenna maantay farsamada ay barteen waa farsamo aada u cajiib badan waa farsamona anfacaysa waa farsamo runtii ummadoo dhan wax u qabanaysa aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mucallimiinta khayr badan allaha siiyo ku dadaalay iyo gabdhaha kale oo muslimaadka ah wax bartay caalamka ayay waxbarashadiinu gaari doontaa buqa qable ma ku ekaanayso insha allahu tacaala unesco allaha baabi'iyo madaxa allaha ka garaaco tii dhulka lagu jiida allaha ka dhigo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيانكم هذينينا نعموين كيسو نسيي أو فرها بضن أو هو الرئيس نعمة الإيمان والإسلام نعمة الأمن إلهي بالنسي أيانكم هذينينا سبحانه وتعالى ما هذا الله كذب وحنو ما هذا ولاية هيران dhammaan makaatibteeda walaayada gobolka teeda degmada gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim waxaa kaloon u mahadcelinayaa gabdhihii mucallimaadka ahaa ee ku bixiyey juhdiga noo muuqdo ee caalamiga ah ee ku dadaalay gabdhahan muslimaadka ah inay soo saaraan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay maaragtay khayr idinkugu bedelo dadaalka aada wadeen aada la timideenna sii wada ha ka gaabinina waxaa kaloon iyadan la dardaarmaya gabdhaha muslimaadka ah ee maanta xalfadooda aan joogna qalin jibiyey tacliimta aada barateen in ma aragtay aad marka hore idinka naftiina aada maaragtay ku dhaqangelisaan kadibna aada gudbisaan oo maaragtay ummadda walaalihiina u baahan aada gaarsiisaan ilaahayna subxaanahu watacaala tacliimta idiin siiya aada uga baqdaan ee maaragtay aadan ku fasahaadin wax walba taqwo allah ayay ku xihan tahay ilaahay wuxuu leeya wattaqu llah wayucallimukum haddaad maarata ilaahay ka baqdaan ilaahay wuxuu waxbarashadii uu idiin siyaadinayaa marka xaalad kasta iyo ilbiriqsi kasta iyo camal kasta oo ku jirno waxaa lagama maarmaan ah allah inaan uga baqno subxaanahu watacaala intaasaan kusoo koobaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe waana qaybtii toddobaad ee uu noo diyaariyo cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey nabadda iyo kala dambeynta ku dheehan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa bulsho weliba nolol iyo horumar u ah haddii la waayo waxaa dhacaya mid ka duwan taa cagsigeeda sidii horeyba usoo martay deegaanka waqtigii dagaal oogayaashii qabiilka maantaba waa khamiis waa maalin deegaanka show ee degmada jalalaqsi suuqiisa ay isugu yimaadaan dhammaan qeybaha ganacsatada waa maalin uu suuqa ka jiro kala iibsi xoogan maadaama ay ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ee dhaqaalaha haysta ay usoo dukaamaysi tagaan waxaan socodkayga kasoo bilaabay suuqa xoolaha gaar ahaan qeybta ariga kadibna waxaan soo aaday qaybta geela oo iyana sidaas oo kale si weyn loogu iibsado geela inta aan goobta ku sugnaa ganacsatada waxa ay ii sheegeen in suuqan uu yahay suuqa kaliya ee ka furan deegaan weynaha show ee degmada jalalaqsi marka laga reebo suuqyada beledweyne iyo beriweyne ee ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga waxaan mikrofoonka la dhex qaaday ganacsatada iyo dallaaleyda si aan u soo gudbiyo wax kale iibsiga ka jira suuqa
rida toddobaatan doolar toddobaatan doolar kasina ma rabo lixdan iyo shan gaba maya ma rabo
bis waa marka lixdan lix baarid haye haye lixdan lix doolar waa ku qaba haye waxaan idin weydiinayaa xoolaha waa la gorgorin jiray gorgortanka idinkuba idinku soo dhammaaday mise waxaa jira dhaqan guur baa jira oo waa laga guuray arrinkaas arrinkaas oo xagga waa laga guuri inta suuqdan waxay tahay sayladda oo shan waa liiraa saas baan kala gadan anugu waa kaa wixii ku heshiina afartan doolar soddon doolar konton doolar lixdan doolar wax kasta wixii ku heshiina godana waa sida adeer magacaadi muuse cali ibraahim imise sannadood ayaa dalaal soo ahayd waxaan soo ahay arbacadii oo kublay maqaali mujo soddon iyo kow sano soddon iyo kow sano ayaa dalaal soo ahayd isbeddel ma ka dareemaysaa tan iyo waagaas aa soo bilowday ilaa hadda maya waa suuqa hadda waa noo fiicanta okay waa noo fiicanta waa naganta ilmaha koriya waayelihii dhalaajoog kulli caasimad saas baan ku dhaqma
marka nooliga iyo biilka iyo howlihii o dhan waa laga helaa waa laga helaa haa insha allah kuleylkaama hadda sanadkan jira lama rabo waay marka hadda hadda waxaan idiin weydiinayaa xaaladda hadda lagu jiro xoolaha ma raqiisba mise waa qaali xoolaha aad bay u liitaan wax lacagga ma joogaanba ridii weyna ridii toddobaatan la siisan jiray maanta soddon doolar la kala siisto waaya dhulkay tageen labaatan iyo toddoba doolar mataqaana ugu dambays sababta waxaa keenay abaaraha iyo kuleylka faraha badan Ah, baahi waaye meel la geeye male meel loo qumiye male dhibaatadaasaa jirta Ah, dadkii suuqsii loo keenay qaaraaba iska laabtibo lacag ma joogaan allah rob ha nasiibo aamiin aamiin شاء الله الهي ربنا نسيبه إن شاء الله.
خير جزاكم الله خير هذا ما سندينه ما شاء الله الله يبارك فيكم الهي يدين شرفيه الله.
وانا كرام يسان وقتك غالي ما شاء الله.
نورتين جزاكم الله خير إلهي.
ما شاء الله السلام عليكم
أنا أبي كروة أبي كر أبي كر جلاليرة أبي كر جيلة ها أدر أدي دلالية تا سومان ها إمس سنة دلالية صدق صدق يكسي بدن ما شاء الله سوقك كجر جرتي ها ما سوقا أو كريا جوجي جرتي مس سوقي كلا أدي جرتي مال أنت أو حق قد ما إلا ولا وين وحق قد يجري هي ها dhulka ugu fogaa ee aad dalaal ka soo noqotay halkoobu ah buulburto meeqa sana ayaa jirtaa aniga ها toddobaatan iyo sideedan jiraa kow ma joogo waay ciyaal maa korisaa marka haa waa kuriya ciyaalan kuriya haa waay ciyaalka ah koriso nooligooda ma ka soo dhaca oo ma laga helaa shaqada ahaysa waxba siin waayo mar laga helaa waa jirtaa mar aan xabba laga helo eber eber ku daran waa jirtaa waa ka dalaaley guryo ka dhistay ganacsiyo waaweyn ka sameeyey guri ah ma lahayaa guri ah daash lagama dhiso
sababta waa wax yar adiga hashi bilood saad uqaylnay saad uqaylnay haddaa haddaa dasbanta saddex boqol buwaa saddex boqol qurac qadiya qurac baabuuraada maba ka badnaba haddaa beriga b- b- ma joogno dalaalaan nahay lama neefaa ii joogta aniga lama haddaa ii gadmaan toban haddaa ii gadmaan waa kaas hadda si waay sidii wax loo arkaa wax loo gadaa laakiin nolosha un ma dhaafsiisna ma dhaafsano xoolagedi ma daash lagama dhisan karo waa walax dhinoo waa iska siisaan
Waaya. marka hadda waxaan rabaa maadaama suuqii show aan joogno ee geeliina la gadaayo ka waran hadda geela qiimihiisa ma ma qiimo saraba oo qaali miyaha mise waa raqiis hadda intii ka hor eh qaaliyaas ahay sanad abaar ahaan joognaa hadda waa qaboba geeli beeciisa beeca marka hadda hasha ugu qaalisan see loo gadaa hasha ugu qaalisan waa kun iyo walax U- u- halbaa hirti dhaarta halbaba jirte hasha abeerta eh waa kun iyo walax kun iyo walax markii hore kun saddex boqol kun afar boqol kun shan boqol gada jiri maadaama hadda aad joogtaan een, maamul islaami akood nooshiin een, bal amniga aad ku ganacsanaysaan ka waran amniga maasha allah waa fiican yahay ha amnigii anaga waa iswaafaqsannahay qayl qayl dhahayna ma taallo amnigaana maamulo anigana waa ogolnahay amniga midka lagu degan yahay suuqdaa lagu joogaa asiga eh maxaa ku dhigi kartaa howlahan oo dhan yani amnigaasay hadda ku dhisan yihiin Amnigaas ee, maba ku dhisan jiri yahay.
lahaynba ma jireenbo waa ka marka maamulkan islaamiga maxaa ugu ducaynaysaa qayr allah siiyo allah noo siyaadiyo ganacsiga waa ninba taagtii iyo tabartii inta aan suuqa dhex socday sidoo kale waxa aan la kulmay ganacsade gaari gacan wax ku iibiya kadibna waraysigan ayaan la yeeshay xaraash xoolo jaban xaraash yaa kuu duuban mikrofoona meesha ku yaal adi maxaa u dhihi weyse maxaa
anmayn erwaayay mikrofonka oo fududa macnaa haye marka maanta dhan ma qaylqaylin karti maanta dhan maga qayli kor aad iyo aad waya adiga gaari gacan baa wadataa gaari gacanaa wada haye waa kaas isagaa wax aad ku ganacsataa miya nacam
waya marka maxaa meel u fadhiisan weyse may meelin fidhi waay hunguri ihaay haye Ah.
Ha. marka ganacsiga hadda bilow miya mise muddo ayaad wadaa
ad abaaraa wada meeqa sano Eh, waa badanta haye Ah.
toban sano shan sano ada siniyaal way anay tahal ka waran nooliga ilmaha iyo quudka iyo wax ma laga helaa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay noo deegay maasha allah sodo maaha ka waran marka kobac dhaqaale ma samaysay markii aad soo bilowday iyo iyo haddeerta wali ilaahay in alafi alxamdulilah gacanteega jaraan wali ilaahay bi inka dhiibneena waa kaas adiga dukaankaaga waa gaari gacankan dukaankay gaari gacankungu haye meel walba waa la aadaysaa meel kasta ada lutaku dhowe maasha allah haye laakiin dad baa odhanaya soomaali ah tahriibaday ku dhimanayaan waddanka shaqo ma taalana way dhacayeen ka waran aa dadka badda badda ka dhimadaw maka jaraan Hee.
aa maxaa dhacay maya Hee.
dadka badda ka dhimadaw maka jaran soomali lee ku noolade haye waa kaas marka gaari gacankaagaana ku sabarsan tahay kanga iimaankayga qab maasha allah ilaaha kuu barakeeyo alxamdulilah waa quud xalaale xoogaaga waa ilaaha kuu barakeeyo alxamdulilah Waya.
aa Farriin.
walijijibi maka jaran maasha allah marka amniga ku shaqaysanaysiin amniga ka waran amdi islaamka raayada tawiidka yaa ka dhex jaran alxamdulilah
maasha allah ganacsigaaga si nabadgelyo kugu socdaa ugu dambayntiina nolosha dhabta ah ee ka jirta deegaanka waa miday bulshadeennu ka hoos harsanayso ku dhaqanka shareecada islaamka ee raayada tawxiidka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al akhbaariyah ayaa baahiyey qeybtii sideedaad muuqaaladii lagu soo bandhigayey waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkanna waxa uu soo bandhigayaa mashruuc raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ay ka sameeyeen wilaayadii islaamiga ah ee baay haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay
magaaga hassan nuuneel araa degankay idaala yaal araa maalinta hadda ala roogo maylka mayka faraxsanaa ali dowladda alikiin gargaar oo muslimiinta oo ilaahay ma an dhisan ani alikiin gargaar walay dhibaataysan iyo adduunyo akhaar anka kaalmeehayaan yool ilaahay yaraasu anka abaalgudaa gaalan is ilayka burburiyaa yaa anka mahadnaga
anumad maamud nuura leere reer idaalow ilaahayaa kama hadsan walaalkala katuma kabacda muslimiinta kama hadsan raashin idaala muslimiintii dhibaatoysanayd lakasii ilaahayaa kama hadsan walaalkala mujaahidiinta kama hadsan bismillaah alxamdulilah ilaahay mahadle mahad ilaahay iskale muslimiinta mujaahidiinta islaamiga oo geegmay ka farxasangnaa oo dadkii walaalaha oo dhiboysan oo siyeen oo ha kulmiyeen ilaahayaa kulmiyey oo miidiga kulmiyeen unanalana aan ka do-ayane mujaahidiintii guulna ilaahay haysiyo oo farxad iyoonayto guul iyo kale kununi markuu geeganta raashinga dadkii dhiibideen oo sadagadii oo dhiibideen yoon ilaahay barqaay marne saala akriyon allan kuwaala farahadaas iyo geega la roogna idaala mayba geek roogne ulmaado raashingnayn qiibi hayd ilaah kuma hadsana ulmaado raashingnayn qiibidi haaf bariise haaf sokore haaf bur'e lamasad hala saliida farhad eedan farhad badan yateegna ilaahay aan kama hadayaan kureed mujaahidiinta oo mayla rawalaayada aan kama hadlangaan muslimiinta ilaahay mayla raay guul hasay mujaahidiinta guul alla hasay muslimiinta oo mayla raay gaalada barkoono kala dagaalamahayta barkoono mayla raay muslimiinta dhibaataysan noolay hayta ilaahan kama hadayaan haddana iyo dartiyon kama hadayaan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جيك أرجع هيتان لبكنا هايو وكلمة عسيان أنا لكوينيو ولا أنا أسيبك روب كلام تيسان أنا غني أبارتن إنك ديدي وأنا لكوينيو إلهي إن شاء وما أصابكم مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير جيلال كان هذا أرجع بلاي أرجع هيتان waa galanteena kala qoyni nafsataa lay dagaalo macnaha mayni waajibe inaan toobo sheegno ilahay inaga no toobatan nasuuxan toobada ilahay rasmaan la qoyno ilaahay mahadiyaan mahadaas alle kadib runtii dadka xarakat shabaab mujaahidiin kamaca muslimiinta ah oo geeka walaan argaan hortaankii biyaha muslimiintan an gargaaren runtii mayni mudyin mahad xooglani mudyin marka yaa geekas arga haytaan mujaahidiinta dhibaata haytos arga haytaan gaal meelma roogo isla dagaalama hayo kor diyaaro roogto badda maraakib la fadheesii dhulka murtadiin iyo jawaasiis iyo gaalakeel ha ka fasaxi yaa geekinamees areena muslimiintii ini waa la deersiyo taanse arga haytaan runtii dadkii arantun ha gaalgaalayaan oo xaraka shabaab mujaahidiinga amiirkan ka horreeyo ilaa dadkii inta nilitoogin oo niliteen guddiga samadaxinta muslimiinta abaarte iyo ka jaraan maylanaha jazaakum allahu khayra aljazaa allahaas in abaalmariyo allahaas in xifdiyo muslimiintana guul allaha siiyo قارن الله حجبيو لنا إن شاء الله تعالى قارن الله حجبيو مسلمين ميلهم قول الله سيو روبنا لها ننشانو روب بركة لها ننشانو
آل على عمر ولايدنا شاشيغا نسيدي الحمد لله فاين الحمد لله إلهي معبودك دينتك كر الكوالة ولايدنا كر الكوالة مسلمينتي والهديبتين إلهي خير إلهي سيا هلا عبدي بار ما أنت كلها جوجي رئيسون نسي الحمد لله باريس سكر سرير بر إلهي نقرقار نسي الحمد لله مسلمين نقرقار الحمد لله فرويا فرسنا الحمد لله قال الحج بمسلمين بسطين كل ميزان آخر الله تشهد صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى